iyadoo maalinimadii shalay hayda ciidamada kenya iskaga baxeen deegaanka faxfaxdhuun ee gobolka gadow ayaa waxaa lagu weydiiyey inay dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka halka ay dhaawaceen sargaal kale iyagoo horay u watay askari oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka saraakiisha ciidanka xoogga dalka gobolka gadow waxay sheegeen in ciidamada kenya ay dileen taliyihii ciidanka xoogga dalka faxfaxdhuun iyagoo dhaawacay ammaanduulihiisii sidoo kale ciidamada kenya ayaa waxa ay ku eedeeyeen saraakiisha ciidanka xoogga ee gobolka gadow in ay hubkii ka dhigeen askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga horeyna ay u wateen markii ay ka baxayeen deegaanka faxfaxdhuun ee gobolka gadow korneel aadan axmed xirsi rufli oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga gobolka gadow oo maanta magaalada muqdisho kula hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay sidan
ciidankaasu saraakiishiisii waxay soo joodiyeen inay ayagu ciidda leeyihiin oo herayaan oo ay birinayaan dufaaca baardheere saraakiishii ciidankaa xukuntay waa loo yeedhay meel ciidanka ka baxsan baa loogu yeedhay si shir loola qaato arrintaa looga qanciyo kabacdina meeshaas waxaa lagu dilay taliyihii horinta faafaxdhuun ninka la yidhaahdo garaad waxaa la dhaawacay abbaaduulihiisii ciidankii meeshaas joogayna hubkii baa laga dhigay ayaga oo maxaabiis aha dalka kenya lala aaday adeer intaan ka warqabno meeshaas labada sarkaalo ciidanka xukuntaa looga yeedhay waxaa la dilay taliyihii ciidanka ninka la yidhaaha garaad faarax warsame dhaawacay abbaaduulihiisii oo la yidhaahdaa xasan cabdi maxamed labadaa nin waa ninna waa dhimasho ninna waa dhaawac ciidankii intii horintii inteedii kalena qalabkii baa laga dhigay shan gaadiid ah oo ay labana trisboorseesan yihiin oo baabuurta waaweyn yihiin min saddexna ay yihiin tegnika iyo ciidankiina maxaabiisaan baa loola tega adeer waa horin weeye waa boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo toban inta udhaxaysa weeye raggaas horin meesha deganayd bay ahayd waxaa kaloo hadda halis ku sugan horintii deganayd degmada deegaanka buusaar iyo ururkii deganaa degmada ceelwaaq hadalkan ka soo yeeray korneel rufle ayaa imaanaya iyadoo deegaanka faxfaxdhuun ay iskaga baxeen shalay ciidamada kenya kana mid ah howlgalka amison sidoo kale weli dowladda kenya kama hadal kabixitaankeedii deegaanka faxfaxdhuun iyo dilkan la sheegay inay ciidamada kenya dileen sargaal ka tirsanaa militariga soomaaliya